nabadoonba waxa lagaa rabaay lacag jeebkaa ku jirta maaha waa xuquuq dumarkaasi ay leeyihiin waa xuquuq maqan wey waxaan rabnaa marka horta saa in loo fahmo haddii marka aada u yeelateen laydinku sharfay oo la yidhi isimada iyo nabadoonnada ayaa soo xulaya waajib waxaad xaq u leedayiinoo idinku waxaa gacantiina ku jiraahay waa privilege waa wax laydinku xurmeeyey oo laydin siiyey oo la yidhi idinku qaybiya ya laakiin wax maxaa la yidhaahdaa samaawi korka yimid cidka ka yimidoo idinka keli aad leedihiin oo aan laydinka daba hadli karin oo aan wax laydinku weydiinaynin maaha waxaad qiyaastaan dumarka waa wada nool ah aa nala nool yihiin inta shaqo oo ay guriga ka qabtaan oo ay suuqa ka qabtaan oo idinka idiin qabtaan qiyaas gurigay ka shaqaynayaan cunaday idiin karayaan ilmahay idiin korayaan sariirtay idiin goglaan waddanka maanta waa ognahayoo barer winariska cidda reerka quudisa oo masruufta oo suqa ka shaqaysa oo yaanyada gadda oo makhaayadda shidda oo reerka masruuftaana waa yaga maanta in laga wada hadlo la yidhaahdo afar xubnood ha la siiyo shan xubnood ha la siiyo ma saxba de sax maaha to be honest runta haddii aan isu sheegno wallahi sax waa ahay marka haddii marka taa siday tahay loo garan waayo loogana soo bixi waayo haddee guddiga khilaafaadka kul ayaan ka dhigaynaa toddoba xabdood markaso awood u yeelanayaan waxaa soo qortay inay idinku soo celiyaan haadaan loo la taga si marka aada koofiyad ina u ilaashataan ya koofiyadda saa u ilaashataan oo aysan koofiyadda ina kaga dhigin hadda xoolooda xagga dhiga hadda halkaa dhiga in maanta ay jiraan rag waxgarad ah oo tiro badan oo maalin walba hadda iigu imaanayay oo igu soo laabanayay oo ka hadlaayay xuquuqda gabadhu ay leeyihiin xuquuqda gabdhaha puntland ay leeyihiin in maanta rag advocates ay leeyihiin ya marka waxaan rabaa ururka hooyooyinka waxaan rabaa inaad ku dartaan xubnihiinna memberska laba rag inaad ku dartaan baan idinka rabaa ya membershipku waa furan yihiin ma khasab ma aha ururka dumar buu ku magacaabaya laakiin rag baa xubno ka noqon kara ku dara markaa iyaga saad u heshaan oo xataa ka odaya isimada laftigooda iyo nabadoonnada ku dara xubno ka dhiga ururka hooyooyinka ku dara ya kooto ka siiya dumarka kootada xagga ka raadinaysaan iyagana xagga ka siiya ana marka maanta marka maxay u istaahilaan waad ogtayna maanta aqoontii inta hadda wax baranaysa jaamacadaha ku jirta shaqooyinka caalamiga internationalka iyo nationalka labadaba haya waa gabdho waa dumar ishugan ah la yidhaahdo dumarka fikirkan maaha wax ku kooban soomaalida maaha waa dhib ka jirta adduunka o dhan oon dumarka wax loo ogolayn kaligiin ma laa la khasbo ya marka waktiya waxaa jirta la ohan jiray gaaladu ay ohan jireen dumarku erey waxaa jira isticmaala la ohan jiray they have to be bare footed and pregnant waa ina caga caddaataa uur lahaataa wax kaloo dumarka u farayaa ma jirto bay ohan jir gaaladu waa kuwa hadda maantana leh oo dadku ugu sheekeeya yidhaahdaa dumarka ha la kordhiyo xuquuqdooda dumarka xuquuqdooda gaalo ugama baahan noo sheegaan maraykan ugama baahnin talyaana ugama baahnin etoobiya inay wax noo sheegto uma baahnin xuquuqdooda waxay ku qoranta kitaabka jaamicigu aan raacana iyada marka oo aanu ku howlgalno markii dalkeennu dumay oo la socotaa kole idinku waad joogteen anu dalka markaa ma joogo laakiin markii soomaaliya duntay sagaashan iyo kowdii oo la qaxay oo la tegey oo la isugu yimid geedaha hoostooda oo dhibaatadu dhacday oo wasiiradii iyo agaasimayaashii guud nimankii dadkii xafiisaha waaweyn fadhin jiray oo baabuurta lankusaa wadan jiray markii geedaha hoostooda isugu yimid yay ahaayeen yaa isku hayay bulshada yaa yaa suuqyada fadhiyo yaanyada gadayay oo ilmaha masugu figay yaa hadda doodnama helnay buntland baan dhisannay wasiiraan noqonnay agaasimayaal guud baan noqonnay ya annaga hadda waa qurux badnaana markaan qurux badnaana waxaan leenahay ya shalay markii ayaga lagu soo gudbay oo bundada lagu soo dhaafay bunda hadda sheegayse markii bundada lagu soo gudbay ayaa waxaan leenahay fariista meel waxba maahin waxbaa ma ogolin sax maaha marka dhibta idinla qaybsadeen kuwii idinmasharadayay oo idin daba taagnaa oo idin dhiiri gelinayay oo ayaga ayay ahaayeen dalka badbaadadiisa qaybta leedax ka soo dhaafay hadda marka waxaan rabaa inaan u ogolaanno feer sheerkooda waxa ay xaq u lahaayeen in ogolanaan laga rabo sideedaba dhaqankeena reemiyiga soo ma jiri jirin neefka markii la qasho caadad la oran jiray dumarkaas kalo meel loo dhigo soo ma jiri ya hadda waxay og tahay wixiiba inaad isla inaad ku cuntaan ya xoogaa gaarka loo dhigo jiray xataa la oran jiray la taabanin hadda nafaqa miran bay noqday waa la ogyahay ya la oran jiray oo la iska dayn jiray marka ha isku darsanina beerkiiyo keliya ha isku darsanina ya haddaad beerka qaateen keliyaha u ogolaada wey waxaa leeyahay intaasuu wax kala ma okay waxaan rabaa marka dumarka laftigooda waxaan hadalka aad leedihiin waxaan raadinaynaa oo waa in naloo ogolaadaa xubno baarlamaanku aad leedihiin anigu xarakaadkii iyo activitigii loo baahnaa aniga ma aragno ima muuqato ya saacaddan kale waxaa la rabay boqol gabdhood wax raadin in la arko ya idin meeye anigu kule uma jeedo marka waxaa la rabaa laftigiinnu activitigiinna iyo xudoonkiinnu iyo sharqantiinnu intaa inay ka badantaa la rabaa sharqantaas ma arko uma jeedo waana aragteen hadda cid hadda u siinaysaa ma jirto dabcan waad dhegaysanayseen oo khaliifka ka hadlayay etoobiya maanta madaxweynuhu waa gabar gudoomiyaha maxkamadda sare waa gabar gudoomiyaha baarlamaanku waa gabar ya boqolkiiba konton wasiiraduna waa gabdho oo wasiirada ugu muhiimsan oo difaacu ka mid yahay waa gabdho ya maaliyadda wiil wey soomaaliya wey marka keliya maaha ruwanda boqolkiiba lixdan iyo sideed baarlamaanku waa sixty eight percent boqolkiiba kontonna dowladdu waa gabdho wasiiradu south africa sidoo kale waa ku dhowda oo konton konton marmale fifty fifty wey aragti la fahmay weeye waxay ay laga hadlaya weeye oo waa ka daacadsan yihiin waa ka musuqmaasuqa yar yihiin waa ka shaqa badan yihiin daacadnimo howlkarnimo iyo musuqmaasuq la-aan intaasaa lagu arka dumarka haddii intaasi jirto hadday ka wadanisan yihiin waad aragteeno lacag kuma siino intaa bannaankay taagan yihiin qoraxday dhooban yihiin ya isla hobsbay ka shaqaynayaan lacag bay oranayaan qaaraan bay oranayaan cid ku siinayso ood waa volunteers joogto ah ya waa ciidan mar walba iska abaabulan ood isticmaali kartaan dhankaadna u isticmaali kartaan ya marka inaan garanaa rabaa haddii aanu garan weynana kurol runta arrintaasi dhibaatay noqonaysaa marka waxaan rabnaa in aanu ku baraarugsanaano waxa ay naga rabaana inay tahay inay waxay xaqa u lahaayeen aan ugu dadaalno odayaal idinna dadaalkiina wada insha allah waad guulaysan doontaan haddii midda maanta ah aad ay suurtogeli weydo juhdigiinna iyona si laba laabtaan midda soo socota ee afar sano shan sano ka bacdina aad sidoo kale hawshiinna meesha a ka sii wadaan